aad baa mahadsantiina radio garowe sidaad la socotaan waxaa puntland ka dhacay gaar ahaan magaalada gaalkacyo dhibaato weyn oo xagga qaraxa iyada ah geystayna naf iyo maal xoog leh sidaas awgeed dowladda puntland madaxdeeda u sarreysay oo ah uu kow ka yahay madaxweyne ku-xigeenkii dalka ahna si hayaha madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaankii iyo golayaashii dowladda iyo saraakiisha ciidanka dalka waxay joogaan gaalkacyo si loo darso dhibaatada ka gaadhay dalka intay la-eg tahay iyo sidii lagu hortagi lahaa khatarada soo socda waxaa soo baxay saaka go-aan cad oo oranaya dowladda puntland soo saartay oo ah in gaadiidka ka imaanaya koonfurta soomaaliya iyo galbeedka soomaaliya labadaba lagu rogo magaalada gaalkacyo guud ahaan hadduu sido xoolo hadduu sido khudaar hadduu sido raashin kale hadduu sido waxyaalaha kale daruriyaadka ee nolosha ay laga keeno koonfurta soomaaliya iyo bartamaha soomaaliya in lagu rogo magaalada gaalkacyo si loo ogaado gaadiidkaa waxa uu siiyo sido oo gudaha puntland inta aysan gelina la hubiyo gaadiidkaas gaadiida laga magangelayo waxaad la socotaan gaadigii gaarigii weynaa ee lagu qarxiyay degmada gaalkacyo waxaa dusha laga soo saaray dhuxul wuxuuna ka yimi koonfurta soomaaliya taasoo calaamad u ah in huntada badeeco lasoo qaado in ay khatar lagu gelin karo dalka waxaa sidoo kale la mamnuucay gaadiidka qaadka dhulka laga soo geliyo oo dhammaan waxaa laga mamnuucay puntland gaadiid qaadsido inuu kasoo galo xuduudaha puntland guud ahaan waxaana la fasaxay eelaboorka gaalkacyo iyo eelaboorka qaxdhow awal ahaa labada eelaboor oo ay ka degi jireen qaadku inay qaadka halkaa ka dego waxaa kaloo jirta cabashooyin ay wadeen ganacsatada qaar ay lahaayeen ganacsiga qaadku waa maanaboli wuxuu xiran yahay ganacsato gaara arrinkaasna waa laga qaaday waxaa la yidhi gaadka cid kastoo ka shaqaysanaysaa qaadka ama waa soo geli jirtay dhulka waa ay sababi jirtay in maaragtay muxaa khatar amni ay ka imaan jirtay waa la joojiyey wuxuu kala soo degayaa labada eelboor waana u fasaxan yahay waxaa laga qaaday maanabologii sidoo kale waxaa amniga amniga amar lagu siiyey gaadiidka sida qaad oo baramuureeya oo ka leexda ama amarka jebiya in gaadiidkaasi gaadiidka qalankaas ay la wareegaan isla markaana meel fagaara ay ku gubaan hantidiibu siday oo qaadka ahayd haddii gaadiidkaa la qabto wuxuu kamid noqonaya gaadiid ciidamada qalankaasba ay leeyihiin hantidana waa la gubayaa sidoo kale waxaa la diiday oo la amray dhammaan wasaaradaha ay qusayso amniga arrimaha guduhu ugu horeeyaan laamaha amniga guud ahaan iyo gudoomiyaha gobolka iyo gobolka iyo degmada in uusan jiri karin gaari ka laga bilaabo bisha sagaalaad koodeeda gaari gaari gudbi kara xuduudda puntland ka dhaafi kara magaalada gaalkacyo gaari kasta waa in la fogaa waxa uu sina la ogaadaa intuusan gudaha puntland gudaheeda soo gelin waa tahay afhayeene marka baabuurtan aad leedahay waxaan loo ogolaan inay puntland u gudbaan ilaa ay waxay sidaan la ogaada miyaanay caqabad ku noqon doonin ama caqabad ku noqon karin isu socodka gaadiidka ee puntland iyo gobolada kale soomaaliya
waxaa laga hadlayaa waa amni waxaa laga hadlayaa dadka puntland iyo badbaadadooda waxaa laga hadlayaa masiirka puntland iyo jiritaankooda waxaa laga hadlayaa gaadiid soo qaaday dhuxul oo badlaayay waxaa qiyaasi kadhaha gaadiidka soo qaadaya xoolaha oo lagu soo qaadi karo miirooyinka waxaa qiyaasi kadhaha gaadiidka khudaarta lagu soo qaadaya waxaa qaadi kadhaha qiyaasi kadhaha gaadiidka qaadka soo qaadaya oo iska dhigaya inuu qaad sido oo khatar gelin kara dalka waxaa laga hadlaya waa qadeed amni dowladda dhexeed amarkaasi gaadhay caqabada iyo iyo iyo iyo duruuraha waxaa ka duruufaha waxaa ka muhiimsan amniga dalka iyo jiritaanka dalka ka muhiimsan waa mahadsan tahay afayeene marka gaadiidkan xamuulka iyaga waxa weeyaan meesha inta wax lagaga dejamiya bartooda ka noqonayaan mise inta la baaro bay gudbayaan markaa
sideedaba gaari aan la rogin xoola hadduu sido hadduu khudaar sido hadduu raashin sido hadduu dhuxul sido hadduu wax kalese gaari aan la rogin waa aysan goobsuur ka noqon laama amnigu puntland gudaheeda ma soo gelayo dowladda dhexe amarkaas ayay soo saartay haddii lagu rogayaa yaa rogaya dee muxuu ahaa joogaysa shaqada waxaa iskale arrimaha gudaha waxaa iskale amniga waxaa iskale gobolka waxaa iskale laamaha canshuuraha qaada shaqooyinka waa dalku shaqadiis waa kala socante amarka guud ee dowladda kasoo baxay ma dhaafi karo gaari ka yimid koonfur soomaaliya ka yimid galbeedka soomaaliya ka yimid waqooyiga soomaaliya in la baaro oo la hubiyo mooyaane ma ma geli karo puntland amarka guud waa saas waa tahay afayeene goormay marka bilaabanaysaa xilligi bisha sagaalaad labada kun iyo tobanka bay ka bilaabanaysa